Dowladda hoose ee degmada Beledweyne ayaa afarta xaafadood ee magaalada ka koobanta ku bilaabeen olole nadaafadeed si kor loogu qaada bilicda magaalada iyadoona kaaladayana qaybo shalkidisan ee bulshada kuleed markii muddo magaalada Beledweyne waa olole nadaafadeed lan ka sameynaa taasina yeesheenta intii wadooyinka qashin buux dhaafiyaan ah ololaha nadaafadda iyo weliba qayb ku haya ururka dhalinyarada iyadoona meelo ka badan xoogga la saaray iyo ku midata agagaarka webiga si lanku horseeday in dadka qashinka ka shuban taasoo ku dhalada korta dhibaato caafimaad daro gudoomiyaha xaafadda buundaweyn saade macalin oo hogaamiyaasi ololaha nadaafadda iyo ku hadali walyaabo sheeni in haddii oo bilaabaan ololaha nadaafadda iyo bilixnagowka iyadoona umahnati dhammaan ku qiibgalyaalka wacasalaan kadib maanta ilaa mahad iskale iskuulkeena xaafadda buundaweyn anoo ah gudoomiyaha xaafadda buundaweyn saade xasan macalin maanta waxaa lahay shaqo nadaafad ah dowladda hoose maayarka magaalada beledweyne ayaa intaan afarta xaafad magaalada beledweyne ay ka waday maanta ilaahay wuxuu noo suurtageliyay in xaafaddeena buundaweyn ahaan maanta shaqada laga qabto shaqadaasoo maanta laga qabtay buundada ilaa iyo suuqa weyn ee magaalada beledweyne suuqa dabageed waxaan ugu mahad celinayaa shaqadan dowladda hoose maayarka magaalada beledweyne nadar tibax maalin oo shaqada ayaantaan dambe xaafadaha ka waday waxaan leeyahay insha allah waxaan u malayn doonaa inay shaqadan sii soco doonto bilooyinkan dambe maadaama uu muxuu ahay lasoo bilaabay bishii muxuu ahay tobanaad insha allah waxaan u malayn doonaa inay sanadka inta ka dhiman socon doonto waxaa maanta shaqada garabkeyga taagnaay ururka dhallinyarada isxilqaan oo ugu horeeya gudoomiyahooda daadir cali yare way mahadsan yihiin wiilashaan isxilqaan iskooday ku shaqeeyaan awalba nadaafaday ka shaqeyn jireen maantana garabkeygay taagnaayeen afarta xaafadna insha allah waxaan ranjey doonaa xaafadaha kale magaalada beledweyne maanta si looga shaqeeya xaafadda buundaweyn ahaan in ay soo baxaan haddii alla yiraahdo gudoomiyaasha afarta xaafad dowladda hoose shaqada ka socoto xaafadaha inay gar ku siiyaan insha allah koo ku mid ah dhalinyarada ku qaybgaliya ololaha bilicnagowka iyo hadhawaaye in beledweyne nadaafaddii lagu shaqeeya sidoo kalena weliba wusaa ku digay in webiga qashin laga shibaa ilaa mahad iskale saakay waxaan ololal nadaafadeed ka haynay xaafadda buundaweyn suuqa dabagedila iyo agaarkan suuqa buundada afkeeda horeeta ah sidaad arkaysaana waxaa waaye nadaafadda waxay u baahan tahay magaalada biliceeda inay soo kobciso waxaan iska kaashanaya ururka dhallinyarada horumarid isxilqaan iyo maayarka magaalada beledweyne murwo nadar tabax maalin ayaa iska kaashanayay iyo haweenka nadaafadda ee dowladda hoose marka insha allahu tacaalane waxaan ka warhaynaa in hadda webigii hoos u dhac oo ku yimaaday waxaan ka codsan lahayn maayarka magaalada beledweyne in dadka qashinka ku shubayo webiga biyaha hadda oo guray in laga dhaafo oo micnaha laga celiyo dadka biyaha qashinka ku shubayo sidaan wada ogsoonahay dad iska danyar oo waxaa jira biyaha webiga ku nool oo biyaha webiga cabo haddii qashin iyo wasaq lagu sii darana dadkaas waxaa ka imaan kara xanuuno cudurka cuduradan dilaaca oo micnaha cudur calooleedkan daacuunka oo shibanbiyoodkii waxaas laga qaado marka waxaan ka codsan lahayn inay qashinka meesha ay ka joojiyaan oo dadka ay wargeliyaan marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inay ayagana dadka soomaaliyeed ama dadka reer beledweyne ay qaadan doonaan waanada iyo waxaan u dirayno ololaha nadaafadda iyo weliba lanka golleya sidii dib lahanka naga lahaaye nadaafadda iyo bilicda magaalada beledweyne oo muddooyinkan ka dambeeyey wal olole nadaafadeed lanka samaynaa